haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka saxre cabdi axmed ayaa inala socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka waxa aynu ku eegi doonaa saamaynta waxyeelo ee muslimiinta ku nool dalalka yurub ay ka dareemi karaan raadadka ay reebayaan weeraradii argagixiso ee jimcihii ina dhaafay lagu qaaday magaalada baariis oo ay ku dhinteen in ka badan boqol iyo labaatan qof boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen barnaamijka waxaa sidoo kale aynu ku eegi doonaa culayska saaran dowladaha reer galbeedka ee sugidda dhinaca amniga iyo mukhaabaraad iyo sidoo kale cabsida haysata dadka shacabka ah dagaalka isis muxuu ku dambayn doonaa mustaqbalka dhow guud ahaan barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan su'aalahaasi oo aynu ku faaqidi doono barnaamijka waxaa toddobaadkan igala qaybgelaya maxamed xuseen gaas oo bara ka ah jaamacadda norwegian university ee ku taalla magaalada oslo isaga oo ku sugan isla magaaladaasi sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee dhinaca magaalada baris isna barnaamijka uga qaybgeli doona xamse cabdi ibraahim oo halkaasi ka ah guddoomiyaha ururka isdhexgalka soomaalida khadka telefoonka ee dhinaca magaalada london isna waxaa barnaamijka uga qayb qaadanaya maxamuud sheekh axmed dalmar oo ku takhasusay arrimaha islaamka kana faallooda siyaasadda bariga dhexe iyo yurub ee kusoo dhowaada dhammaantiinba barnaamijka haddii bal ugu horreyntii aan ku hormaro maxamuud axmed dalmar ee bal kusoo dhowow arrintan saameyn intee la eg bay ku reebeysaa muslimiinta faransiiska iyo guud ahaanba dalalka kale ee yurub saameyn weyn bay ku reebeysaa runtii mana aha wax dee sahlan oo dad badan ayaa meesha ku dhintay berigii daweyto markii maalinta dowladaar ku dhacay hadda qudheeda prime ministerka ra-iisul wasaaraha faransiisku waxa uu sheegayaa in laga baqayo in weerar bambaanayaal chemical iyo waxyaabaha jaraasiinta noolayaasha ah biological ah lagu soo weeraro cabsidii baa sii badanaysa marka iyadoo awalba dadka yani xiisad iyo maayad yani aan isticlaan la-aan ay meesha jirtay waxaa kordhaya cabsida waxay iska leedahay yani dhaqan gooniya bay samaysataa marka meel cabsi jirto dadkii waxaan jirin baa umuuqanaya waxaana hore ufkeri jirin bay ku fekerayaan waxa ay arkayaan bay si kale ufikiranayaan u qaadanayaan marka wakti yani adag runtii adag baa kusoo foolle muslimiinta france gaar ahaan oo awalba yani aan yani laysu calool aada laysugu calool banaanayn waa gartay bal haddaan haatanna u gudbo xamse cabdi ibraahim xamsa adigu waxaad joogtaa magaalada baris meelaan sidaas uga fogeenoo deegaan hoos yimaada bal iga waran guud ahaan arrintan sida looga dareemay dalka dadka muslimiinta halkaasi ku dhaqanna sidee bay saameyn ugu yeelatay bismillahi araxmaan araxiim walaal weeraradan ku dambeeyey ee ka dhacay dalka iyo kuwii ka horreeyey ee january la weeraray jaladii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ka diyaarsay sawir gacmeedyadii weeraradaa iska daba imanayay runtii shantan sane u dambeystayba france kusoo noqnoqonayay mar kasta oo weeraradaas ay dhacaanba runtii waxaa mufed ama adigu caqabad horle la kulmayey dadka muslimiinta ah ee dalka degan oo runtii dee dadka wadanka france u dhashay ama dadka wadanka degan dee islaam waa u islaam runtii iyaga shan milyan baa degan marka shantan milyan inta badan de dad badan maan kala sooci karayn keebaa wax dhibaya keebaasna waxba dhibeen keebaa isqarxinaya keebaasna aan isqarxinayn markaa walaal adigu ilaa iminka wallahi arrimuhu runtii dadku welwel bay dareemayaan iyo iyo baqdin waxaa suuragal dadku waxay ka baqayaan masalaan in de dadka cadaanka dad kamidi ay waxa weeyaan intaan xeergii dawladba la isla gaadin in dadka shacabka ay gadoodaan oo amba dadka masaajida ku weeraraan ama guryaha ku weeraraan marka xoogaa is-ilaalin baa jirta iyo warar cabsi
waa tahay bal haddaan haatanna eego dalka norway maxamed xuseen gaas ayaa asna khadka telefoonka ku jira bal waxaad iga warantaa wadanka norway sida isaga qudhiisana arrintan looga dareemay walaal waad mahadsan tahay dhammaantiin waan idin salaamayaa iyo ummadda soomaaliyeed ina dhegeysanaysa waxa weeyaan kollay dee jawi guud oo cabsi ah ayaa jira oo dareenka dadka ah laakiin wax dhib oo weyn oo ilaa iyo haddan dhacay ma uu jiro oo arrinta rajecligeeda balse waxaa xusuus mudan in maxaa ahayde shucuurta ku aadan dhanka ajaanibta ama dadka ajnabiga ee maxaa ahayde muslimiinta wadamadan ku nool ay muddada isa soo taraysay oo shucuurta dadkaas laga qabo oo wadamo badan yani siyaasiyiin badan ay ku doodayaan in maxay ahayd ay hadda kadib la xakameeyo ama xuduudaha la xiro ama dadka magangelyo doonka islaamka ah aan la qaadsanin laakiin markaad fiiriso hadda wadanka norway waxaa jiray muddo sanad ka horeba booliska wadankan sharci ahaan uma qaadan jirin arrimo la xiriira khataro xilligaa la dareemayay oo wadanka kusoo aadan ayaa si kuleel gaada booliska loo hugeeyey waa garta arrintaasi waxay ahayd kowda december inay dhammaato laakiin hadda waxaa muuqda ay fasaalo lagu sii dheereyn doono sweden oo kale waxoogaa maxay ahayd xaalad dhanka nabadgelyada digtoonaanteeda kor baa loo qaaday marka dee kolley jawi guud uu iska jiraa oo oo aada cabsi u ah meelaha qaarkoodna inay waxyaabo ka dhacaan waa laga yaabaa dadka muslimiinta wadamada ku nool liddi ku ah waa gartay bal haddaan london dib ugu noqdo iyo maxamuud xaaji axmed dalmar bal waxaad muddo badan ayaad arrimaha yurub iyo bariga dhexe oo dhan aad ka faalloonaysay dastuurka dalka faransiiska ayaa la leeyahay madaxweynuhu wuu codsaday in wax kabedel lagu sameeyo si awood fara badan ay dawladda u hesho oo ay rabto marka dalkana waa dalka ugu dadka muslimka badan marka la eego wadamada yurub arrintan maxaa ka dhalan kara marka haddayba dhacdo arrintan runtii de waa arrin waa gacad uur ku jirta sida uu xamse sheegay masalan dee dadkii cabsi baa haysa cabsiduna waxay iska leedahay wixeeda goonida ah lagula yaabi maayo dee in ay yidhahdaan qawaaniinta wax laga bedelo waayo markii wax dhacaanba qawaaniinta waa la bedelaa halkan aanu joogno oo ingiriiska masalan waktiyadii ka dambeeyey sebtembar koob iyo tobankeedii wixii ka dhacay new york iyo caro maraykan iyo dagaaladii markaa ku xigay ee lagu qaaday afghanistan iyo ciraaq iyo dagaalada laftoodu wixii ay dhaliyeen england ama yani caro ingiriis waxaa la yidhi waa in la bedelaa qawaaninta lasoo saaro waxaa kamid ahaa matalan in dadka lagu xidi karo ama yani maxkamad lagu geyn karo waxa dhado glorifying terrorism haddii yani waxa argagixisada loo arkayo in la faaniyo ama muunad iyo wanaag loo yeelo qawaanintaasi kolle way iska imanaysaa laakiin waxaa laga yaabaa dee yani xamza iga waran culays iminkaba saaran baa jira dadka muslimiinta iyo dadka ajaanibka ah culayskaasi dabcan inta xiisadan iyo maayadan ay taagan tahay wuu sii kordhaya wuu sii badanayaa waxa qawaanintu iyadu cabsi ma leh oo dee dawlad baa gacanta ku haysa dawladuna sida ay qawaaninteeda u fulinayso kolley si dee waayelnimo iyo mas-uuliyada bay u fulinaysaa marka lawada wadamadan yurub ee dimuqraadiyad ku dhaqma laakiin cabsida weyne waxa weeye in qaanuunkii laga tallaabo oo dad ay iyagu awoodii qaanuunka intay raafaan gacmahooda qaanuunka ku qaataan oo yani shacabku uu yani amsaaxo ama yani cagta mariyo dad muslimiin oo jilicsan ama masaajidada wax la yaro taasa cabsida weynaatay laakiin qawaanintan kolley sida dee loo fulinaya waxay noqonaysaa si waafaqsan shuruucda wadankaas iyo dhaqanka yani dimuqraadiga ah ay maaragta ku dhaqmaan waa tahay xamsow bal haddaad eegto dalka faransiiska tan iyo markii uu dhacay weerarkii sanadkii hore ee charle cabdo lagu qaaday waxaa jira in feejignaan fara badan iyo amniga sare loo qaadayay marka maxaa sahlay ayay hay-adaha leeyihiin amniga iyo nabad sugidda dalka in weerarkan uu dhaco dhibaato intaas la eg la geysto waxaa jira horta wadanka france gudihiisa laguma laguma qaban qaadin ama laguma qorshayn ka warbaahintan dabagashay qaraxyada ama rabshadaha ay sheegayso waxaa lagu soo waxaa lagu soo maleegay falalkan wadanka belgiumka oo iminka nin geeriyooday cabdilhamid abaawud ay dileen waxa uu ku barbaaray asalkiisu waa moroccan wuxuu ka yimi magaa meel layidhahda molenbeek oo aan sidaas uga fogeynba xarunta midooda yurub marka horta waxa ay kusoo arrimaha waxa ay kusoo maleegeen oo falalkan iyo barnaamijyadan kusoo dhiseen wadanka belgiumka ay kusoo dhiseen ma ahayn waxa wadanka gudihiisa laga maleegay marka iminka qaraxan dambe oo kale sida ay sheegayaan warbaahinta guduhu waxa ay sameeyeen markay xagga hawsha kusoo dhameeyeen ayay la xidhiidheen lasoo xidhiidheen guri guri ayay ka karaysteen magaalada paris ay iyagoo online bay ku kuraysteen guriga markii ay online ku kuraysteen ee ay lacagtii bixiyeen ayay gurigii yimaadeen tiradoodiina way u sheegeen dabeetana halkaasay ayay ka amba qaadeen weeraradii ay ay fuliyeen marka waa run oo xagga security-ga kor baa loo qaaday intii ay weeraradii si daba imanaya ay ay ka dhaceen dalka oo tusaale ahaan waxa france marka horeba uu kaga duwan yahay wadamadan yurub intaan arkay waxaa jira askar military oo had iyo goor waardiyeysa meelaha dad ku badan yihiin hadday tahay transtationada iyo airportka iyo goobaha dalxiiska iyo adigu meelaha muhiimka ah ee had iyo goor ummaduhu ay ay dad bulshooyin ku badan yihiin marka way jirtay runtii haddana dee waa ka mar kale un dhacay waxaa weliba laga casi qabaa in aanay intaa ku istaagin ay ay ay jiraan in in maalmaha soo bilaha soo socdaan inay rabshado kale dib uga qarxaan oo shacabka laftarkiisa digtoonaan bay weli ku jiraan ola waa gartay dunida muslimka marka laga soo tago dalalka reer galbeedka si aada ayay maaragtay barbar uga istaageen weerarkan markii uu dhacay inkastoo dad rayida ama dad aan waxba galabsan lagu waxyeeleeyay haddana dad baa dhinaca kale waxay u arkayaan dooda ah hal masaajidoo la weeraraa laga yaabaa laba boqol oo qof inay ku dhimato sida dalka yeman oo kale hore uga dhacday qaraxyo badan ayaa maalba dhaco dunida muslimka dad badan ayaa ku dhinta marka dareenka loo muujiyey faransiiska maxaa loogu muujin waayey ayay dadka qaarkood isweydiiyeen dunida muslimka weerarada ka dhacee icisba ay geysato marka halkaasi maxaa kaaga muuqday dalmar waxa weeye runtii halkaa dooda ah maaragtay miyaa la kala bini aadansan yahay ama yani bini aadanka maqaar baa kuwa kale yani muunad iyo sharaf dheer oo geeridoodu ay ka xanuun badan tahay kuwa kale muran maanta bilowdeen maaha waxa weeye wax weligiiba soo taagnaa muddo yani intii yani laysdhexgalay intii isticmaalku jiray intii yani gobonnimada wadamada caalamsaaidku ay qaateen waxyaaba badan waxa xidhiirka ka dhexeeya wadamada waaweyn iyo wadamada taagta yar ayaa inta badan lahada waxa la yidhahdo siyaasad ama yani macaamil dhaqan siyaasadeed oo labagalla labagelay ah ama laba kafadood oo kala weyn wax lagu miisaamaya devon standards waxaan la yidhahdo marka taa dee wax wixii awalba hore loo odhan jiray baa la odhan jiray meellaba qof ibni aadan ah wuxuu doono ha ahaadee oo xaqdarro lagu dilay meeshii la doono ha lagu dilay dembigoodu xagga ilaahay wuxuu ka qoran yahay yani maaragtay wax weyn laakin de macaamilka ibni aadamka ayaa kala gaada wa garta way wanaagsan tahay way wanaagsanaan lahayd in dhacdo walba sida ay tahay loo eego faransiiska iyo yani wadamadan yurub wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida imika dhowr iyo toddobaatan sanadood kamay dhacayn yani waxyaabo dee ma garanaysaa haloola caddaa laysdilayo ee yani dad badan ku dhimanayaan yani sibilka ah laakin xaggan waa ka dhacayeen marka argagaxu marka matalan baris oo yani ay ugu dambeyseen boqolaal qof gudaheeda ku dhintaan waktigii lasoo weeraray ee hitler yani argagax gooniya bay iyaga ku leedahay laakin way wanaagsanaan lahayd in dhinac walba laga eego oo yeman ha ahaado bariga fog ha ahaado bariga dhex ahaado africa ha ahaado yurub ha ahaado maraykan ha ahaado ibni aadam xaqdarro lagu dilay inuu noqdo ibni aadam xaqdarro lagu dilay oo isku si loo eego baa wanaagsan waa garta waa yahay bal haddaad eegto marka dhinaca kale qaxooti fara badan oo kusii qulqulaya dalalka reer galbeedka oo dalkaasi faransiiska uu kamid yahay kuwa yurub ayaa iyaga laftirkooda saameynay arrintan ku reebtay oo wadamada qaarkood reer galbeedka siyaasiyiintooda iyo dowladuhu qaar waxay ku baaqeen oy soo jeediyeen in qaxootigaasi la hakiyo marka hakinta qaxootiga ayada laftirkeeda ee qaramada midoobeeyay inkastoo dowlado badanna ay ka hadleen sidee bay raad kale iyadana ugu yeelan kartaa xaaladihii ibni aadannimo iyo dad rafaadsan oo qaxaya qaxootiga wixii loo qabanaya waxa weye runtii de in la eego dhibaatadan maanta ka dhacday france ama tii ka dhacday meelo badan oo kamid ah london tan aanu joogno oo kale tii ka dhacday laba kun iyo shantii bishii julay toddobadeedii dadka geystay may ahayn dad intay qaxooti ku yimaadeen dhowr sannadood joogo dabeedna waxaa abaabulay dad ku dhashay meesha ku koray oo dhaqanka halkan iyo afka halkan ku hadlaya bay ahaayeen iskuullada halkan wax ku bartay marka balota marka hore inta aan qaxootiga eeda la saarin dadkan soo firdhaday ee cagadhabadka ee irdhadka ah ee naftoodii lasoo cararay inta aan la saarin ma garanaysaa ilayska lagu biniinin in siyaasadaha halkan dib la isugu noqdo weeye oo la yidhaahdo maxaa keenaya dad halkan ku dhashay oo muwaadiniin ah oo yani baasaboorradii iyo jinsiyadii halkan sita afkii halkan ku hadlaya waxa ay saa u yeelayaan maxaa keenay taa in la isweydiye weeye maaha in lalaba qaxootigan imanaya ayaa belaayo wada runtii belaayo ma wadaan belaaya ka soo cararay belaayo ma wadaan Waa gartay.
marka in loo naxariisto oo yani ishaa il ka duwan lagu eego baa wanaagsan laakiin kulley waxaa jiraya wadamadu waa kala siyaasa duwan yihiin wadamo awal baa oran jirtabnayn baa jira yani qaxootiga Eh, axzaab baa jirta wadamada xitaa dee matalan jarmalka oo kale oo maanta yani sida uu u qaabilay qaxootiga suuriya yani ay runtii wax ibni-aadanimada oo dhamme ay ku faani ta- karto ay tahay haddana xisbiyo iyo yani itijaahaad siyaasi ah oo kaba soo horjeeda in looba yimaado ajnabiba meesha soo galo diintuu doona haysto midabkuu doonaha lahaabe ayaa jira Mhm.
kuwaasaa laga yaabaa qaarkood inay yani dhamac ay kusii shidaan afkaartooda yani xag kasta ay waxaan ka dhigtaan laakiin kolley saameyn way yeelanaysaa uma samalaynayo in la odhanayo albaabada ha laga xidho eh, Waa- qaxootiga wadamada qaar waa tahay halkaas waxaan u malaynayaa inaysan wax badan ku dhineen laakiin haddii bal aan eegno dhalinyaro ku kortay ama waalidiintood jilalka jilal ee halkan joogeen wax ku bartay sharciga wadanka haysta een waxaad ka hadashay waxa ku xambaari kara dhibaato intaan la eg waxa ay tahay bal haddii dhinaca kale laga eego waalidiintood maxay u geysan waayeen falalka noocan oo kale ah oo dhalinyarada haatan ayaga shidaya een haddaan weydiiyo su-aashaasi maxamed een, xuseen gaas
walaal waxa weeyaan een, waalidiintu badana eh, waxay u badan tahay inayna ka warhaynin oo ayna warba ka qabin yacni eh, processkan ama nidaamkan ay dhallinyaradani marayaan Mhm.
Een, wo- sabab sababta ah waxa weyaan wadamadan eh, waxaa laga yaabaa dadkii een, waalidkiiba inuu la noolayn oo aynan inta badan is arkayn yacni een, ilmihiida ama qofkii dhallinyarada ahaa waa gartay laakiin Taasa- waayahay Ah.
waayahay laakiin haddii dhinaca kale laga eego ujeedkayga wuxuu yahay dhalinyaradan maxay tahay dhibaatada haysatay ayaga ku dhiiri gelinaysa inay dhib geystaan micnaha ma waxbarasho la-aanaa haysato ma een, shaqo la-aanaa haysato ma dhib culays hadda jiraa een, arrintan keenaya mise waayo jiilasha ayaga ka horreeya waalidiintooda halkan ku dhasha xataa maysa geysanaynin falalka noocan oo kale ah inay wadankii maaragtay ay ku dhasheen ama ay ahaayeen ay u bareeraan inay waxyeeleeyaan Eh, waxa weeyaan em, xaqiiqatan horta dee waxa ku xambaaraya way kala duwanaanaysaa oo case by case ama qofba qofka kale wuu ka duwanaya ka duwanaanayaa laakiin waxa la og yahay si guud oo laga yaabo in dhallinyaradani ay ka wada dhaxaysaa waxay tahay waa dhalinyaro da-yar oo ka yar koddonka badan ah Eh, isla mar ahaantaana waa dhalinyaro dhaqankii awowyadood iyo aabahood aan aqoon u lahayn ama luqadii oo wadankiiba wadankan ay ku dhasheen way ku barbaareen dhaqankii sidii luqadii sidii ay yaqaanaan wakti kadib marka dhalinyaradii waxay noqonayaan labadii dhaqan dhexdooda eh, dad ku soo dhacay Mhm.
oo maxay ahayd ay aqoon dhaqankii awowgood iyo luqadii iyo wixiina aan u lahayn Eh, bulshadana laga yaabo in marar qaarkood ay ka dareemaan maxay ahayd ay xoogaa in eh, la cunsuriyeynayo laakiin dee taasi case walba ma sharxi karayso marka eh, taasaa badanaa sabab looga dhigaa oo maxay ahayd ay- intaa waxaa dheer yacni in eh, dhalinyaradii laftoodii maskaxda laga qabsado oo dad kaleeto oo hawlahan ku jira ay maskaxda ka qabsadaan oo maxay ahayd eh, uu- uu qofkii gaadho heer uuna maxay ahayd waalidkiina kama warhayaan bulshadii kama warhayso waa gartay hay-adihii laftoodii kama warhayaan waayahay een, bal haddaan dib ugu noqdo waan kusoo noqon doonaa xamza cabdi ibraahim waan ku kugu soo noqon doonaa haddaan dib ugu noqdo ee, maxamuud ee, sheekh axmed dalmar een, isis laftirkeeda wadamadii xulafada u ahaayee dagaalka ayaga ku waday haatan waxa ay sheegeen inay sii laba jibaari doonaan maxaa gaari kara weeraradan kadib ayaga qudhooda jiritaankoodii isis waxa weeye dee een, kolley wax een, waxanba waxan wada ama khatartu meesha ay ka imanayso meesha farta lagu fiiqaya waa yani isis Een, isis dee haddii eh, loo guntado oo eh, awoodda nayte la saaro ciidan ahaan ama yani howlgal milatari marka la eego waa laga yaabaa de in eh, waxyeelo weyn la gaadhsiiyo ama la baabi'iyo sida ay maanta istaratarka iyo qaab dhismaadka ay leedahay Mhm.
laakiin waxa weeye arrintu eh, duulaan milatari keliya waxaan dhulka ka dhacayaa kuma xalismayaan haddii yani duulaan milatari iyo awood milatari oo yani meel lagu qaado ama urur lagu qaada uu wax taray waxa wanaagsan in lagu wad qaato oo la ogo afghanistan oo kale maanta taalibaan waagii la weeraray iyo iminka iminkay xoog roon tahay waxay doonaan bay samaynayaan weliba way kasii dareen oo berigi hore yani afkaar yani kasii xakisan tii ay wateen ayay qaateen marka macnuhu waxa weeye wax badan yani xidhmo ama package fikir ah oo howlgalka militarigu ku jiro siyaasaddu ku jirto fahamka meeshan waxa ka soconaya iyo waxa waxan keenaya iyo meesha laga soo dhacayo ee goldololada la banaynayo in laga fekero weeye taa yacni qolada reer galbeedka ama yani awoodda ku duulaysa wadamadan yani dhanka ka ah ee isis oo keliya maaha dalalka muslimiinta laftooda iyo shucuurta muslimiintu inay wax weyn isweydiiyaan weeyaan waayo isis maanta yani galbeed ama europe iyo waqooyiga america oo keliya kuma hayso halis iyo khatar iyo dhibaato isis qolada ugu daranee yani ay yani la daadegeen ama yani weerarada ugu xanaf badan iyo nabarada ugu xanuunka badan ay gaarsiinayeen waa dadka dhulkaa ku nool oo muslim iyo dad aan muslim baan ahayn leh muslimiintu markaa yani culimo iyo wadamo iyo madaxda inay isweydiiyaan war waxaan soconaya waa maxay war sidaynu u samaynaa nidaam inaguna aynu ku nabadgallo ku kala nabadgallo adduunyaduna inaga inaga nabadgasho reer galbeedka qudhaduna inay fahmaan in yacni dagaal lagu qaado qolo ama dad itijaahooda siyaasiga iyo fikirka siyaasa la naabacaysorado yaana inoo imanin inay wax ku xalismay waxa weeye waynu ogsoonahay aafada maanta caalamsan bay jirtaa waxa weeye dictaatoriyad iyo xukun la maroonshado oo in badan oo ka mida reer galbeedku ay bari taarayaan ninkii usoo bixi lahaa ama dadkii usoo bixi lahaa waxaan bedeli lahaana laga yaabo in la findeeyo oo la faquuqo dabeedna sageygar afartan sanadood meesha joogay hadhow markii wixii isku dumaan uu xallin kari wala la yidhahdo sidaynu wax dhaha yani wax badan bay u baahan tahay oo intan ka boqorka urdun oo kale haddaan soo qaadano waxa uu sheegay toddobaadkan in boqol kun oo muslimiina isis qudhooda ay muslimiinta ka dileen marka tira intaasi la-eg inay dadka muslimiinta ah ka dileen dhinaca kale wadamo kamida dunida muslimka in ayaguna weeraradan ka dhanka isis ay qeyb ka yihiin soo uma ekaanaysa marka bulshadii dunida muslimka hashi nin guran uu garaacay dhanna uma fiyoobada soomaalida ay dhihi jirtay haddaan mar kale kugu soo noqdo dalmar way u egtahay waxa weeye shucuubtii muslimiintu waxay ku dhex go'day madaraqad yani ah dibadda kaga imanaysa oo weerara iyo dhadhaabta ay yaaliin ee ay lagu garaacayo oo ah dhulkoodii iyo dadkoodii iyo xukuumadahoodii dhab weeye waana ta aan leeyahay waa in galbeedka iyo caalam islaami labaduba ay ka fekeraan waxaan sida looga baxayo dadkaana loo daayo waayo haddii nidaam wanaagsan oo ama dimuqraadi ha noqdo ama si kaloo loo wada tashanayo ha noqdee lagaga baxayo waxa kan taladan la marorsanayo waxaa la yidhi ammaano yadaada ku raagsa inaad leedahay baad ismoodaa ummadahan lagu eegayo afartan sannadood iyo wax ka badan in yani qof dictatoriga weligii haysto oo lagu badi taarayayo wixii bedeli lahaana lala dagaalamayo in laga daayo markaa waxa weeye waa dhab marka aad sheegaysaa labada dhinacba waxyeeladu waa yani waa kaga socotaa laba dhinac bay kaga socotaa wa garta bal haddaan xamze cabdi ibraahim xamzow bal waxaad iga warantaa dalka faransiiska muslimiin badan maadaama ay ku nool yihiin isdhexgalka iyo bulshada ilaa iyo haatan isku xirnaantoodii iyo wada shaqaysigoodii iyo wixii ma jirtaa mase qoloba qolada kale ka shakisan tahay tan iyo markii weerarada ay dhaceen may walaa dee horta kala qaybsanaan weyn oo caynkaasi ma dhicino oo laba qeybood loo kala saftay waxa weeye anun waa dareenka guud e ayaa ayaa runtii de isbedel laga dareemayaayo de ma jiro ilaa iminka dad muslimiin oo guryahoodii kasoo bixi waayey ama dad muslimiin ahoo loo aaneynayo in ay in ay ama taageereen ama ama ay taageereen de dhibaatada xaggaa ka dhacday ma jirto ilaa imikana kolley ma hayno dad ama loo aaray oo dadka shacabka shacab lagu dhibaateeyey islaamnimadooda ma ma hayno hayno ilaa iminka de mayno arag laakiin kolleyba waxaa jira oo oo aad arkaysaa goobaha la isugu yimaado ama transfashionada ama dukaanada waaweyn oo kale dadka markaa indhaha isku dhufataan oo kale gabadha xijaaban ama ninka gar kale kolleyba de dadkan waa dad ilbax ah oo oo maaragtay iyagoo isku dayaya in ay kusoo dhaweeyaan ama qoylka caddeeyaan baad haddana arkaysaa in aan farxad weyn aanay jirin oo aan isdhexgal ka muuqan oo waxyaalaha kale iyadana iminka aan saameynta laga dareemayo waxaa kamid a n n dee xagga xagga tusaale ahaan qofka sunuhu ka muuqdo ama gar la baxay ama stuudioyn ku taalo oo kale waxaa jira baaritaan meelaha checkpointiyada ah ee markuu magaalooyinka kale usafrayo in aada loo baado ama xoogaa la fusho gaadhigiisa iyo isagaba waa cadaadis runtii aan hore u jirin oo dee iminkun weeraradanu ay ay ay khasbeen oo sababeen waa tahay waayahay dadka ka dambeeyey sida hadda ninkan la leeyahay cabdilxamiid cabuud oo la dilay warbaahintuna aad ay u hadalhayso labadan beri bal arrintaas laftirkeeda sidee dawladda iyo guud ahaanba dalku u arkay
horta ninkan wuxuu ahaa maskaxdii ka dambeysay qaraxyada oo waa nin dee dagaal argagixisanimada aan ka cusbayno tiiriyo hore uga soo dagaalamay wuxuu ahaa sideed iyo labaatan jir buu ahaa dadka lix faamiligiisa kamida ayaa iyaguna jiro oo meelo kala duwan jooga waxaa kaloo jira wiilka wiil saddex toban jir oo waaliyiin baa isna ku jira ciidamada daacish ku jira marka ninkan wuxuu ku barbaaray meel ambad halkaa u dhow xarunta midowga yurub ee braslis buu ku barbaaray nin khatara buu ahaa sida la sheegayo sida wax isugu xidhxidhay iyo sida uu wax u maleegay marka runtii dee dadka qaar waxa ay dareemayaan in de mar haddii halistii lasoo qabtay iyo isku xidhihii barnaamijka in ay haraaga ama dadka dambe laga cabsi qabo in ay dhib dambe geystaan inay sahli karto in la qabto marka guud ahaan way soo dhaweeyeen kolley shacabku ninkaa la qabtay warbaahinta ad arkeysaa hadday tahay social media iyo hadday tahay wargeysyada ama websaydyada dee cafka faransiiska wax ku qoraa aad bay u kala u kala jiidanayeen oo aad bay ugu faraxsanaan dhimashada ninkaas waxaad bal marka iga warantaa ma jiraan dad lala xiriirinayo oo ama la qabtay ama guud ahaanba dad lagu daba jiro
hayo dadku waxa laisla qarsan yahay in ay ka badnaayeen tiradan iminka waxaa tiradan iminka de ama la qabtay ama dhimatay waxaa jira nin lagu magacaabo magaciisii halkan aan ku qoray cabdisalaam cabdisalaam waxa ninkaas waa wanted weeyaan oo boorarka magaalada iyo meelaha waaweyn ee la isugu yimaado iyo sawirkiisa maanta yaallo ninkaas aad baa loo raadinayaa wuxuu ahaa isaguna nin lix iyo labaatan jir weeyaan waa waa ninka walaalkiis qarxiyey weeyaan oo ninkaasa isagan lagu daba jira ilaa iyo iminka waa gartay qof dumar ayaa la jirta maxaa waa kugu soo noqon doonaa waay halkaaga ii joog haddaan bal eego maxamed xuseen gaas waxaa la leeyahay dagaalka raggan ay geysanayaan isku xirkooda iyo waxyaabaha marka ay maleegayaan saan oo kale dagaalka ay sameynayaan weerarada waxaa u sahla ama ay isticmaalaan oo ay sii maraan isticmaalka khadadka internetka ee dhinaca online-ka oo hadda waad arkeysa waxaa la leeyahay gurigii waxay ku kuraysteen dhinaca online-ka waxyaabo badan oo u sahlaya ayaa jira inaysa ogaan xataa mukhaabaraadka ayagoo online-ka isticmaalaya marka dagaalka ka dhanka argagixisada ma laga yaabaa in uu dhinaca kale qeyb ka noqdo in dagaalka laftiisa laga bilaabo in online-ka xoogga la saaro wixii haatan ka dambeeya sideyse dhalinyaradu arrintan u adeegsan karaan waxa weeyaan horta waxaan rabaa inaan gadaal ugu noqdo saameynta ay arrintan keenayso arrimahan weeraradan ka dhacay baariis waxa weeyaan xaqiiqatan waxay sii kordhisay dareenka dadyowgan ay qabaan cabsida ee ku aadan dadka islaamka ah ee ku dhex nool waxaana dhici karaya oo arrintan ka imaan karaya sharciyo hor lahoo cusub isu socodkii iyo safaradii laftoodu inay adkaadaan oo qofku markuu safrayo oo uu qof soomaali ah ama qof kale oo islaama uu yahay baadhitaan dheeraada uu galo waxa kaloo keenaysaa in awoodo dheeraada la siiyo booliskii iyo sirdoolkii iyo oo taasi haddaba already inay socotaad ayaad moodaa intaa markaanu ka gudubno koleyde waa wax horey looga warqabay nidaamyadan ay isticmaalaan waxaana jira oy tahay inaan la iloobin dadkan noocana iyaga laftooda dad sahlan maaha waa dad aqoon badan ule xirfad badan le ama dad xirfad badan leba ayaa xaggeega marka mar walba dee way way jiraysaa yani oo dhibaatadan waxa weeyaan ilaa xal kama dambaysta loo helo way way way jiri doontaa wax badan oo oo isu soo bedelaya uma muuqdo xitaa weeraradan hadda socda xagga cirka ah wax badan kama bedeli doonaan yani ciidamo lug hadday meesha galaan naftooda waxay ubaahan tahay xal siyaasadeed in la gaadho oo oo maxay ahayday dawlad iyo nidaam meeshii laga asaaso waa gartay marka arrin sahlan maaha oo si sahla xalku ku imaan karayo waa gartay sababto maaha waxaani dad urura keliya dee dad keligood a jiro oo arrintaasi inspiration intay u noqoto oo meelo badan ka dhacday marka dadka noocaasna aada bay u adkaanaysaa in la ogaado ama laga war helo waayo haddaad bal soo qaadato arrinta aan ka dhawaajiyo ee dhinaca een, shabakadaha isgaarsiinta iyo kuwa dhalinyarada laga yaabo inay ka helaan ayaga laftarkooda fursadaha ay ku tababaran karaan ama lagu lagu xoojin karo inay ku biiraan argixisada aysan karaan ma mar mar walba way jiraysaa sababto xaqiiqda ah hadda een, daacish oo kaleeto eh, shan kun oo account oo twitter-ka ah ayaa la sheegay inay lahaayeen oo laga xidhay marka internetka fikirka ay ku asaasan tahay waxa weyaan fikirkan xorriyadda ah yani fikirkiina way adkaanaysaa in la controlo sababto ah eh, qofkii account hadduu ka xidhmo mid kalu furanaya waa gartay waayahay een, bal haddaan haatana dib ugu noqdo baris iyo xamse marka arrinku wuxuu u baahanayaa in asaaska laga soo xaliyo oo maxay ahayd een, xal military mid siyaasadeed mid diblomaasi waxaadna moodaa hadda directionkaasi inay wax u dhaqaaqayaan sababto doodo badan baa hadda jira waayahay haddaad fiirso reer galbeedka dhexdiisa miidiyada dadka khubarada ee waxyaabahan ku takhasusay markaad eegto doodo badan oo la isweydaarsanaya oo laleeyahay arrintan een, la dagaalanka argagixisada wuxuu u baahan yahay xal asaasa oo arrintan militariga keliyeeta keligeed inayna xal keenin baa laga yaabaa sababtoo ala wadamada eh, ururadaas ay ka jiraan dhibaato culus baa ka jirta oo dhan bini aadam leh dhan dhaqaale leh dhan siyaasa leh dhan dawladeed leh dhibaatooyinkaas oo dhanna waxay u baahanayaan eh, xalal kala duwan oo iswaqa ah waa gartay waayahay een, ugu dambeyntii waxaan siinayaa xamse cabdi ibraahim xamza adigu maadaama aad ee, ku nooshahay ee, dalka faransiiska weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhaceen oo waxyeelada ugu badan ay jirto haatan halkaasi ururada een, ka dhisan halkaas ee adigu ururkaagaba uu ka mid yahay isdhexgalka bulshada soomaalida ururada bulshada ee rayidka ah iyo sidee u abuuri kartaan idinka qudhiina dadka muslimiinta ah, ururada noocaas oo kale ay leeyihiin sidee baad u abuuri kartaan jawi ee laga yaabo dhinacyadii dadka inuu isu soo dhaweyn karo si kale shaki badan uusan u jirin
Eh, sara eh, dee way ka hadleen kolley mas-uuliyiintii eh, mas-uuliyiintii masaajidada ama wadaadadu arrinka aad bay dee u cambaareeyeen halkaana way iska deedateeyeen inaanay dee iyaga kuna faraxsaneen raallina ka ahayn kana qayb qaadan Eh, sidoo kale saako kale shir baan ka qayb galay runtii arrimaha lagaga hadleeyey oo oo dee cod dheer lagu lahaa in islaamku aanu isku islaam ahayn diinta islaamkuna ay aalaaba en, dee tahay diin nabadgeliyo oo ay tahay dee diin maslaxadda en, adduunyada ka shaqaynaysa En, marka en, sawiradii en, sawirada foosha xun ee ay en, dee kooxahaasi bixinayaan runtii inaanay marnaba ka turjumayn en, diinta islaamka ee ee ee ku salaysan nabadda iyo wada noolaanshaha iyo wada degenaanshaha En, dee cod dheer ayaa runtii lagu sheegay En, en, dee bulshada en, intellectualka amba dee indheelgaradka ee faransiisku en, dadka intooda waxbartay way ogyihiin in aan waxa kan en, rabshadaha geysanaya aanay ahayn En, dee dad islaamkii saxda ahaa ee ay in wax un en, dee magacii islaamka en, runtii ku qaraabanaya En, eh, runtii waanu anaga dee kaaliyaas ahaan waan isku daynay inaanu abuurno een, inaanu abuurno jawi een, wada noolaansho iyo degenaansho een, waxaana jiri doonaa insha allahu shirar aanu arrimahaas ku lafaguri doono eh, bisha december iyo bisha november dabayaaqadeedaba een, eh, ta muhiimka ah ee runtii aadka in loo loo ogaado waxa ay tahay eh, wadanku saddex bilood xaalad degdega ayuu ayuu ku jirayaa En, sidoo kale dee dhaqaalii wadanku iminka siday maanta warbaahintu sheegtay hoos buu dhacay intii ay rabshadahana socdeen En, france oo kale en, dadku dalxiiska ayay runtii waa meel aada loo booqdo tower flka ku taala sidaanu warqabno Mhm.
dee way isdhimeen way isdhimeen dadkii en, usoo daawasho tegi jiray En, hode dadkii hoteelada ma kuweysan cabsi baa safar- jirta mase dawladda waxay saartay inaanan dad badan aysan wadanka soo geli karin amra la xiriira dadka soo booqan lahaa ma ilaa iminka dawladdu sawirka ay iibinaysaa waxa weeyaan inay tahay inuu yahay dal isku filan oo dhaqaale iyo ciidan iyo awood ku filan ba u haysto laakiinse dadka laftarkooda waan ognaho dadka had iyo goora jaanibkaah waa dad runtii dee aan meelaha aan nabadgelyadoodu xasiloonayn ka cabsooda laakiin ma jiro ilaa iminka dee war rasmi oo dawladda soo saartay oo ay ku xidhayso goobihii ama loo soo daawasho tegi jiray ama loo dalxiis tegi jiray sidoo kale waxay dhaqaale aad u badan ku bixinayaan dabagalka technolojiyadda sad haddeer saara sheegtay marka de waad dareemaysaa in qaraxyadanu iyo rabshadahan runtii ay yihiin wax guud ahaan waddankii gilgilay oo oo saameeyey
guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee toddobaadkan ayaynu intaasi kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka oo aynu ku eegnay raadadka ka dhalan kara qaraxyada waxyeelada geysta ee ka dhacay magaalada baariis oo ay dad badani ku leedeen iyo culayska dowladaha reer galbeedka ka saaran ilaalinta amnigooda iyo sidoo kale waxa uu ku dambeyn doono doorka dagaal ee isis ayaynu intaasi kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka waxaa igala qayb qaatay oo khadadka taleefanada ku jiray maxamuud sheekh axmed dalmar oo ku sugan magaalada london islamarkaasina ku takhasusay arrimaha islaamka kana faallooda bariga dhexe iyo yurub iyo sidoo kale xamse cabdi ibraahim oo jooga duleedka magaalada baariis ee dalka faransiiska ee dhowaantan uu ka dhacay weerarka ahna guddoomiyaha ururka isku xira soomaalida halkaasi iyo sidoo kale maxamed xuseen gaasoo bara ka ah jaamacadda norwegian university ee magaalada oslo ee dalka norway barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo